Ka dib imtixaankii dugsiga dhexe iyo sare, waxaa dib loo furay dhammaan iskuulada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, iyadoona ardayda dib ugu soo laabtay iskuulada ay u wareegeen fasallo cusub oo ay kasii wataan hayaankooda waxbarasho. Maadaama Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Jubbaland ay dadaal ku bixineyso tayeynta waxbarashada si ay u soo baxaan jiilal aqoon leh, mustaqbalkana wax badan ka beddela dalka. Inkastoo ardayda imtixaan iyo sidoo kale fasax kadib ay dib ugu soo laabteen iskuulada si ay u sii wataan geedigooda waxbarasho, si la mid ah waxaa jirta carruur badan oo aan iyagu markaasi nasiib u yeelanin in ay tagaan iskuulada, kuwaas oo ay u suurto gelin weysay duruufo kala duwan oo ay markaasi wajahayaan awgeed. Guddoomiyaha Waxbarashada Degmada Kismaayo, Cali Kheyre, oo la hadlay warbaahinta, ayaa ugu baaqay waalidiinta magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda in ubadkooda ay u diraan goobaha waxbarashada maadaama la fududeeyay culayskii dhaqaale ee ku xirnaa.
waxaan bulshadeenna sharafta leh la wadaagayaa in iskuulladeennii ay dib u furmeen eh, taariikh kow bisha sagaalaad labada kun labaatan iyo shanta labada kun iyo labaatan labada kun labaatan iyo lixda sano dugsiyeedkiisii inuu furmay taariikh kow oo isniin ku beegan waxaan bulsho weynta reer kismaayo eh, ka rabnaa inay soo xareeyaan ardaydii waxbarashada ardayda waxbarashada ka maqanna sidoo kale waxbarashada la keeno waxay wasaaradda waxbarashada ee dowladda jubbaland ugu talagashay waxbarasho free ah oo aan wax shuruud ah lagu xireynin ardayga oo waxbarashadiisa u imaanahayo oo aad ka warqabtaan in iskuullo la dhisay la dayactiray loo hagaajiyey si tayadii waxbarashadii kor loogu qaado loo tababaray macallimiintii een, macallimiin aad u tababaran oo labadii bilood ee u xirnaa tababarkoodii haddana dib loo bilaabay oo dib loo tababar loogu xareeyey ayaa iskuulladii eh, joogto waxaan rabnaa marka si guud in lasoo xareeyo ilmihii waxbarashadii gaar ahaan in xoogga la saaro waxbarashada gabdhaha oo gabdhaha waxbarashada ku jiraanna la- lagu ogaado kuwa waxbarashada ka maqanna lasoo xareeyo hadwaaleed insha allah waxaan si guud marka aan rabnaa inay bulshada maadaama ay waalidiinta lafdhabar u yihiin wasaaradda waxbarashada iyo habsami u socodka waxbarashada inay ilmihii soo xareeyaan waxbarashadii keenaan waxaana anfici doono ee bedeli doono jiilkana maanta shaqaynaya waa ilmaheennaas ubadkeennaas annagay nugu xiran tahay dadaalkaan sameyno inay wax bartaan waxaan rabnaa marka bulshada reer jubbaland gaar ahaan degmada kismaayo in ardaydii lasoo xareeyo waxbarashada la keeno